عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوفي kusuufka waa cadcedmadoobaadkii iyo dee dayaxmadoobaadkii iyo kitaabkiisii weeye oo bal marka haddii ay dhacdo dee daahiradaas waxweyn soo noqnoqotee ama ay cadceedu madoobaato ama dayaxu madoobaado bal wixii sharcan jidaysnaa ee lalaba imanayay ee salaadu ay kaba mid ahayd taas buu kitaabkeedii yahay dee kolley abwaabina way noo socon doontaa ruwaadda qaarkooda bukhaari abwaabulkusuuf baa dhacday halkan kitaabulkusuuf bedelkeeda in lafdiga kusuufna in kollay isagaa tarjamo u dhigan doona miyay kale leeyihiin dayaxa iyo cadceedu mise waa la wada isticmaali karaa waa taraajimta inoo iman doonta mid ka mid ah ayay taasi noqon doontaa ama waxyaalaha la odhanayo halkaas baan luqa ahaan aan eegi doonaayo waa isbeddelkanuun labadan kowkabe waaweyn ee nayareenkaa ku imanaya taas buu kitaabkeedii iyo baabkeedii yahay kaley waxaan ka soo baxnay sisqihii waxaana inoo dambeeyey dee waxa weeyaan waxyaalihii anwaada iyo waxaa kuba tacalluqsanaaba adigu xadiidkii ugu dambeeyeyba ahaa waxaana xadiidka kaba mid ahaa in dee roobku waqtigu imanaya iyo waxyaalaha caynkaasi shay qayba ay yihiin ilaahay inuu og yahay bal taas weeye ama kusuufka oo kale bal dee salaad iyo ilaahay cabsidii iyo towbo iyo waxhoreyn iyo sadaqa iyo umuuro laynoo jideeyo way inoo iman doontaa laakiin halkaa kale marka la eego kusuuf soo socdo ma la ogaan karaa ma la sii sheegi karaa waa tan aan aragno had iyo goor dee iyadoo ay sii sheegayaan bal kolkol sanado dabadood wax dhici doona inay kusuuf xataa mandiqada sii taxdiidiyaan daain kitaabkana kalaama waa ugu sugan yahay khaasatan weliba ama casharka akhirkiisa ama cashar kale madaxiisa bal taasoo kale in kolley kusuufku dee sabab xisiyana waa leeyahy waa abuur ilaahay subxaana wa tacaala sabab macnawiyana waa leeyahy labaduba ilaahay subxaana wa tacaala xaggii bay kaba ahaadeene ama masaladaas iyadaa marka la eego kusuuf baa dhici doono shay qeyba maaha la mid maaha roob baa di'i doono iyo taas la mid maaha ee waa waxyaalo lagu garan karo socodkan iyo bal maalan cadceedda iyo dayax iyo socodkoodiiyo umuuro kuba tacalluqsan ciddii macrifada iyo taas taqaanay bal markaa markaa kolley tarjamo aan insha allahu tacaala ma sharaxaya waxoogaa kuba sugan yahay labadii qoloba hadalladoodna way kuba sugan yahay markaas baan insha allah idaaxin doonaa oo mana aha dee waxay mukawana xataa khazaali oo kale iyo ibnu taymiye iyo rag hore saa ibnu daqiiqlaciid iyo waa masale ay kaba hadleen ama khaasatan ibnu taymiya hazaali iyo hazaali baa usii horeeye bal umuuraha caynkaas ah oo adigu tan leenahay in waxa weeye sabab xisiyana meeshii waa jirtaa waa ilaahay abuurkii sabab macnawina way jirtaa waana ta axaadiis aynooguba iman doonta labaduba waxa weeyaan waa wax ilaahay xaggiya subxaana wa tacaala markaa sababta xisigo la ogaadaana meesha kama saarayso asbaabahan macnawiga axaadiis aynooguba imanaya bal intaas waa hordhaca insha allahu tacala casharkan ka dambeeya waayo halkaasay ku yar beegantahay kalaamka shaarixuna waxba yaan markaas yar dee laba goor aynaan hadalku noqon aimada kale aqwaashoodiiyo waxyaalo kuba tacalluqsanna markaasaan soo naqlin doonaa laakiin tan leenahay uun wax xisaab ka dhalanaya weeye sayrkan iyo socodkan waxaad ciddii taqaanay ay ku ogaan karta weeyaanoo xataa dee qabla cishriin ama talaatiin sana kolkol waa kuwan sii xadida ama waxyaala sheegay inta badanna si unbay noqotaa marka waxaan leeyahay arrinkaasi iyo ka warankaasi shay qayba maaha la mid maaha kii horeynu haynay la mid maaha anwaad iyo waxyaalaha caynkaas meel aan xalay lahaa kitaab buu kaba soo noqliyo kitaabkii ma hayo ibnu qutayba laakiin dee waa tan adduunyadii dee imanka cilmigii siyaalo badan uu dhib yaraaday kitaabka naftiisii waxaan ogaaday inuu madbuuc yahay marka halkii aan xalay wakayra ana bacdaha axmaren lahayn cayni iyo isaguba waa sidaas oo kale waa khada madbaciyon san xalayba yar tilmaamayne baan hubina laakiin kitaabkii markan u laabmay waa kayra ana bacdaha axmadu wa akzaru min bacdin sida lafdiga maxmuuda kaba dambeeya xalayba taa waan ishaarno ra'du inay daal tahay laakiin dee kitaabkii insha allah waa intii dabadeed waan ogaaday xataa shaamilo waa ku jiraaba kitaabku isagoo sida kalena waa jira waa kitaab la madbaceeyo cibaaradu markaa sidaasay ku saxantay axmadu in la yidhaha axmaru ma aha baabu salaati fii kusuufi shams salaaddii la tukanayey cadcidmadoobaadka baabkiisii weeye xdثna cمر بن cwn qال xdثna khالد عن يuنس عن الxسن عن أbي بكرة qال أنه qاal kuna عinda rasuuل الlahi صلى الlه عليه وsلم bsn kole waa rijaal aan soo wada marnay uun khaalidna siuu shaarixuba sheegayo waa ضaxaan ama khaalid بن cabdالlaahi yunusna waa ninkii caabidka ee waric aha yunus بن cubayd alcabdi mowlaahum abi bakrata isagoo ka warinaya meelo kalena xadiidku waa kuba sugan yahay xadiid kale sida xadiidkii zaadaka allahu xursan walaa tacuud oo kale iyo waxaana jirta in aimada qaarkood sida daaraqudni iyo qolooyin kaba horeeyey oo bal maalan iyagu sheegta xasan inaanu abibakra kaba maqlinoo sanadkaa xasan can abibakra uu munqadic yahay laakiin dee bukhaari iyo cali bnu madiiniye aimo kaleba way sugaan samaaciisa bal waxaa inoo soo socota meel samac kuba sugan yahay baa inoo soo socoto oo bal kutubta maraasiisha iyo waxyaala haba dhigteen qolooyin ama ayma qowlkooda oo xasan can abibakrata waa inqiaac baa meeshii jiro waa tarjama munqadice laakiin waxaan leenahay waa tarjama mutasila cinda albukhaari iyo ibnu madiini iyo kitaabkaana inooguba soo socotaa kan imika aan kuba jirno xadiidkan marka uu soo celiyo iyadoo samac meeshii yaallo oo waxbaa ka maqlay qaale wuxuu yihi marka abubakrata kunaa waxaanu ahayn cinda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay agtiisa ayaanu kuba sugnayn fankasafat waxaa madoobaatay ashamsu cadceeddii baa madoobaatay faqaama nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa kacay yajuru xaal uu jiidayo ridaa'ahu maradii uu huwanaa ee go-iisi ahayd isagoo jiidaya deg degii daraaddeed xataa dakhala almasjida ilaa uu masjidkii galay macnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de waa isticjaal daraaddeed daahiradan timi iyadoo dee si aan soo marray rasuulka ilaahay waxyaalaha waxaan kaba sii yar dabeyl iyo daruur ay hoorayso oo kale rasuulka ilaahay cabsi ay kuba keeni jirtay isagoo ay taasna tahay shafaqo ummaddiisa uga baqanayiyo taas ayuu markay daahiradani ay dhacday ayaa rasuulka ilaahay deg deg buu u kacay degdegii u kacayabaa maradiisii go-isii hagaaguma huwan waaba jiidaya rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa isticjaalkii oo hagaag uma huwaneh waa mar go-isii waaba jiiday bal riwaayaadka qaarkood dee maruu aqalka joogay waxaaba kuba timi kolley waaqacada waa mid un baan filayaae si wuxuu maradii u islahaa qaado go-isii mid kalontii ahaynba uu qaatay oo bal matalan waa rasuulka degdegii uu degdegayay arrinkan iyo cibaadadan fa dakhalnaa waanu gallay masjidkii baanu gallay fasallaa binaa waana tukiyey ragcatayni laba ragcadood baa rasuulka ilaahayna tukiyey xataa injalat ishamsu ilaa ay cadceeddii iftiintay oo caddaankeedii uu kuba soo noqday laba ragcadood baa rasuulka ilaahayna tukiyey abubakrata xadiidkiisii weeye masjidkaanu kuba tukiyo debed umuu saarin rasuulka ilaahay siide isisqihii iyo ciiddii iyo musallo looma bixin waayo markay dee cadceeddu ama dayixu madoobaado wixii dee daa'ima noqonayo waa wax dhici karta kolna waa yar raagaa kolna dhaqsa ayuu isagaba caddaanayaa salaadiina kol haddii uu caddaato cadceeddii ama dayixi uu caddaado salaadda way tegaysaa oo salaaddu waa intan ay madowgani jiruunbaa la tukan karaayo kol hadday socotay qadona ma laha lamana tukanayo lagama daba tegayo khudbadda waa lasii wadi karaa laakiin salaaddii markaa taas marka ay tahay allahuma haddii dee salaaddii oo lagu jira ay madoobato mucdam ahlicilmi waa lasii wadanaya salaaddii waa layska dhammaysanaya sideedii kayfiyadii baa lagu dhammaynayaaba ee laakiin kol hadday caddaato marka taasna inta dadka lasoo saaraya ee bannaan la tegayo waxaba dhici karta ee cibaadadan iyo salaadan in dadkii dhaafto ay meeshuba ama iftiinkiiba uu caddaadu soo noqdo sidaa daraaddeed rasuulka ilaahay deg deg buu masjidkii u galay dadkiina waa loo dhawaaqay say u soo ururaan oo waa wixii loogu dhawaaqayna waan arki doonaa marka wuxuu yidhi wuxuuna tukiyay laba ragcadood xata injarat ishams ilaa ay cadceeddii kaba caddaanayso macnaa waa daa'imay rasuulka ilaahay uu dheereeyey salaadii ilaa tani ay dhacday faqaala sala allahu calayhi wasalam markuu salaaddii kaba baxay baa wuxuu yidhi ina shamsa cadceeddiiyo walqamara dayixu laa yankasifaani ma madoobaanayaan limowti axadin ruux dhimashadii oo ruux dhintay inkastaba haba weynaadee dhimashadiisa cadceedna uma madoobaato dayaxna uma madoobaado ee fa idaa ra'aytumuuhumaa haddaa aragtaan oo cadceed madoobaatay ama dayax madoobaaday fa salluu tukada waa salaadan kusuufka kayfiyadeedna inoo dambayso wadcuu ilaahay bariya xataa yugshafa ilaa la faydaya maa bikum oo ilaa dee arrintu sideedii hore kusoo noqonayso cadceeddii ama dayixii iftiinka usoo noqonayo bal haddii haddaa salaaddii la tukaday dee salaaddii dib looguma noqonayo haddii weli madagu baaqi yahay laakiin dee ducadan baa iyadna qaaya baryadaa ilaahay la baryayo iyo taas ilaa wixii ay faydmayaan oo laydinkaba faydayo bal dhowr xadiid buu isii raaciye baabkan iyadoo axaadiidii kayfiyada salaadu ay noo dambayso waana kuwa dee dee aada u sii muhimka ah ee kuwan laqbadaans wada raacin si aan mar dee yar macaanidooda guudna u yar eegno xadaثna شihaab بن cabaadi qaala xadaثna ibrahim بن xumaydi can ismaaciil can qaysi qaala anahu qaal samictu abaa mascuudi yaquulu bal sanadka shihaab ibnu cabaad kollay imaamku sharax halkan waxoogaa buu kuba qabtay isagoo dad kala saaraya oo leh shihaab ibnu cabaad waa nin reer kuufa ah alcabdiyuna waa nisbat ilaa cabdilqays oo bukhaariyo muslim u sheekha waxaana uu inoo faa-iideynayaa sheekh labaad oo dee inay leeyihiin culimadu ama dee xaggan riwaayaadka kuba yimaado shaab ibnu cabaad laba idhaa alcabdi isaguna halkuu kani reer kuufe ka yahay kani waa reer basro wa huwa aqdamu min alkuufiy buu ihi kan imakaanayna ninkaasi aada buu ugaga horeeyaayo sheekhyadiisa sheekhyadooda ama ayuu dabaqadeeda noqonaya bal ninkani isagu waxa weeye waa nin dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ama kaa kale adabulmufrad unbuu kuba sugan yahay siduu sheekhu inoo faa'iideeya waa nin taabiciya saa daraaddeed bay aad u kala horeeyaan magacay ku kulmeen dee kutub badan baanay kuba kulminoo kaasi waa bukhaari aladabulmufradun waana taabici ibraahim ibnu xumeydkan kaba dambeeyana kolley isagana ibraahim ibnu xumeyd ibnu cabdiraxmaan alru'aasi laakiin wuxuu leeyahay waxaa la dabaqaa nin kaloo ibraahim ibnu xumeyd ibnu cabdiraxmaan macnaa labadan aabbo xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan alru'aasi labadooduba kutubta riwaayay ku wada leeyihiin laakiin labadan ibraahim waa ibraahimkan aan haynaa waa ina xumayd ibni cabdiraxmaan iru'aasi ama ibraahim ibn xumayd ibni cabdiraxmaan ibni cawf kaa isagoo dee waxa weeye waxaa noqona kaas isagu riwaayo kutubtaba kuma lehe tamyiis bay laba yimaadaan markaa isna ishkaal ma jiro ninkana waa taabici dhex ama atbaacu taabiciintii dhexe oo nin reer kuufa bukhaari iyo muslimna riwaayo ku wada leh iyo tirmidi iyo nasaa-i abu dawudna maraasiishiisa waa ninkan labaad ibraahim ibn axmed ibn cabdiraxmaan ama ismaaciilku ismaaciil ibn abi qays iyo qays ibn abi xaasim hore inuu usoo maray qaala wuxuu yihi qays samictu waxaan maqlay abaa mascuudin abaa mascuud albadri ayaan maqlay abaa mascuud alansaari yaquulu xaaluu ku qowlayo qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ina shamsa cadceed iyo walqamara dayixu dee maalin ay cadceedu madoobaatay laa yankasifaani ma madoobaanayaan limowti axadin axad dhimashadii oo min annaasi dadka ka mid a walaakinahumaa labadoodani laakiin aayataani laba aayo weeyo min aayaati illaahi waa aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ee ilaahay waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa weyn iyo baltaa-ina tusaya bal markaas oo ilaahay waxdaaniyadiisa kelinimadiiyo qudradiisa weyn ina tusayaba faidaa ra'aytumuuhuma haddaa aragtaan oo dee isbeddelkana kuba aragtaan faquumuu kaca oo fasalluu tukada salaad waa salaadan kusuufka kayfiyadna aynoo dambayso laba xadiid baa inoo hadhay aad bay isugu dhowiin axaadiidii oo wuxuu yihi musanifku xadaanaa asbaqu qaala akhbaranii ibnu wahbin qaala akhbaranii camrun can cabdiraxmaan ibni lqaasimi xadaahu can abihi can ibni cumara radia allahu canhuma asbaq iyo cabdullaahi ibnu wahbiin iyo camr ibnu lxaarit waa reer masar cabdiraxmaan ibnu lqaasim iyo abihi qaasim ibnu muxamed iyo cabdullaahi ibnu cumarna waa reer madiina sanadku markaa saddex iyo saddex buu nisna waa reer masar nisna ama qaybna waa reer madiina oo qaybta sare wuxuu uhi ibnu cumar radia allahu canhuma anahu kaana wuxua yukhbiru mid warama can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu kaba warramayay inuu yidhi ina ashamsa waalqamara laa yaksifaani halkii laa yankasifaani beddelkeed waa tan oo dee kusuf laba isticmaalay maka khusuf baa la isticmaalay waa ta aan leynay tarjama inoo dambaysa uma madoobaanayaan limowti axadin ruux dhimashadii uma madoobaanayaan walaa lixayaatihi ruux noloshiina uma madoobaanayaan walaakinahumaa aayataani min aayaati illaahi waa laba aayadood oo aayaadkaa ilaahay kaba mida dee umuurtaas iyaga kuba timina waa ilaahay asbaab xataa caadiya oo la garanaya halaba yeesho oo dee laba sheege eh waa ilaahay taqdiirkii iyo ilaahay tasarufkii waxaanay dee tani uba tahay bal namuudaj iyo tusaalena way u tahay waxyaalaha iman doona qiyaamo oo labadoodaba in laysu geyn doono oo nuurkan iyo waxaan lagaba qaadi doonaya umuuraha caynkaasina namuudaj baabay uba tahay fa idaa ra'aytumuhumaa haddaa aragtaan fasalluu tukada bal xadiidkii inoogu dambeeyey intan dhowrkan xadiid waa xadiid muqiiratu bnu shucba alfaadina waa taa aan ragna waa isla mid wuxuu yihi musanifku xadaanaa cabdullaahi ibnu muxamedin qaala xadaanaa haashimu bnu lqaasimi qaala xadaanaa shaybaan abu mucaawiyata can ziyaad bni ciraaqata can ilmugiirati bni shucbata waxaan filayaa sanadka inaan hore usoo wada marnay haashim ibnu lqaasimna waa nin laqabkiisuna qaysar yahay abunadrina aynu kuba soo marnay kunyadiisaas bal ziyaad ibnu ciraaqana waa nin taabici oo kolley kolley diqaa weeye wuxuu ihi muqiirat ibnu shucba qaala kasafat ishamsu cadcadii ayaa madoobaatay calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waqtigii rasuulkii ilaahay ayay cadceedu madoobaatay yowma maalintii oo maata uu dhintay ibraahiimu ibraahiim waa rasuulkii ilaahay inankiisii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ay maariyatu lqibdiya ay dhashay maalintii uu dhintay fa qaala naasu dadkii baa waxay yidhaaheen dee caadadoodii horaanay taasi ahayde kasafati shamsu cadceedu waxay u madoobaatay imowta ibraahiima waa ibraahim dhimashadiisa ibraahim dhimashadiisa ayay uba madoobaatay dadkii baa taa yidhi kolleyna sheekhu wuxuu jumhuur ahli siyar kaba soo noqlinayaa sanadii tobnaad ee hijrada inay ahayd dhimashadu iyo waqtigan ibraahim dhintay isagoo laba sanood uba buuxsamin ee janaa-isiyana dhimashadiisiyo taasi way kuba iman doontaa haddii alla yidhaaho marka wuxuu leeyahay rabiicu lawal iyo rabadaan iyo dulxijo intaba waa la yidhi xagga marka la eegana intooda badani bishu toban bay ahayd bay leeyihiin afarteedii iyo afar iyo tobankiina waa la yidhi iyada hadday dulxijo tahay intaasba rasuulka ilaahay xajkuu joogay sanadii tobnaadoo ma noqonayso bal markaa taasba weeye dee barhkoodna way kaba horraysiiyaan sanadaas way kaba horraysiiyaan waxaana sheekhu halkan uu dhiganayaa waxay tahay radin u tahay in haddii la idhaa weeye tobankeedii buu dhintay weeye ama afarteedii ama afar iyo tobankeedii intuba uu dhintay nimanka ahlal hay-ah waa dadkan dee waxyaalahan sayr alqamar iyo shams iyo waxyaalahaas dee bal umuuraha yaqaanee laba socda ahlal hay-a waxay sheegteen oo ah inaanu dee cadceed madoobaad dhicin waqtiga caynkaas bil tobankeed ama afarteed ama afar iyo tobankeed cadceedmadoobaad inaanu dhicin bartaas bay radin u tahay waa haddii laakiin dee ay sugnaato oo la idhaha tobankeediibuu maalan dhintay iyaguna ay leeyihiin waqtigu markaa dayaxo habeenada uu qarsoon yahay waa sideed iyo labaatanka iyo sagaal iyo labaatanka markaasunbaa kusuufku ama cadceed madoobaad dhacaaye inta kale ma dhici kara waqtiga ay dhahaan tii bay radintay buu leeyahay laakiin bal waa umuuraha insha allahu tacaala aan yar eegi doono markaa dambe insha allahu aan eegi doono waayo dee umuurahan waa lasoo naqliya waa aqwaalunoo dee imaka haddii ay tahay wax qaadicoo dee sugan oo kale waa la odhan laaya laakiin haddii dee khilaafo kuma jiro bal bishii iyo sanadii iyo intiiba khilaaf jiro bal waxa weeyaan kolley arrintu yarkaama si gaadhayse bal qolooyinkii kale kalaamkooda waan soo naqlin doonaa biidn illahi tacaala laakiin bal markii ibraahim dhintay bay ahayd iyaguna dee waxay odhan jireen jaahiliyadii cadcaddu hadday madoobaato shaksi weyn dhimashadii bay la madoobaataa taasay odhan jireen fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi ina shamsa cadcadiya walqamara dayixu laa yankasifaani ma madoobaanayaan limowti axadin ruux dhimashadii uma madoobaanayaan walaalyahow taas dee waana kuwaa lahaa ibraahim markuu dhintay bay la madoobaatay oo dee iyagaa hore u odhan jiray taa qabla alislaam waxaas waxba kama jiraan baa rasuulka ilaahay yidhi xadadka dhulka ka dhacayna ma bedelayo samada iyo dee markaa xaaladii ay u socdeen aflaagteeda iyo markaas dee xidigaheeda iyo waxyaalahaasi walaali xayaatii noloshiisana iyadana taas ma noqonayso halkan iyada may sheegan ruux dee noloshii iyo inay waxa weeyaan laba madoobaataye laakiin shaaricii baa dee rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haddii xaggaasna walow aanay odhan jirin taa tawahum iman laha ama cid waxaweye noloshiisanba inay laba moodoobaatay ama dulmigiisa badan ama waxyaalo saas oo kale ah taasna inaanay jirin waa rasuulka ilaaho caddaynayo ruux dhimashadii iyo noloshii toona uma madoobaato markaas buu ihi faidaa ra'aytum haddaa aragtaan oo arrintaasi idin qabsato fasalluu tukada wadcu llaaha ilaahay barya alxaadiidkii kolley waan israacinay waana inoo soo wada noqnoqonayaan axaadiidan iyo dee kuwa ka basiisan oo rasuulka ilaahay wixii uu yeelay ay nooguba dhantay baa inoo soo noqon waxyaalaha iyada inooguba sugan halkan waxaa kaba mida bal xadiidkan khaasatan abubakrata waa kuwa kale lafdigu kuma sugna fa sallaa binaa ragcatayni laba ragcadood buuna tukiyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh muusiyiintaa wax ka sii basiisan iyo umuura ma sheegin laba ragcadood buuna tukiyey buuri markaa daahirka maxaa buu noqonayaa ee laba ragcadood oo san dee salaadda aynuuba tukanaaba inay bal maalan uuba tukaday taasoo salaadiisu ay ahaydba waana siday dee madhabaha qaar yihiine laakiin inta badan riwaayaadkan waxaa ku wada yimi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markauu salaadan tukaday maalintaa ibraahim dhintay inay ahaydba dee saxaabo badan oo iyaduna waaqacadaas soo naqlisayna laba ragcadood haba ahaatee laakiin laba ragcadood oo sifo gaara leh oo mid kasta laba rukuucood iyo laba qiyaam ay leedahay taas bay tahay weliba dhaadheer oo aada rasuulka ilaahay uba dhaadheeraynayay bal markaa taasba wey markaa riwaayadan abubakrate iyadu mudlaqa ah waxaan ku xambaaraynaayo dee riwaayaadkaa kale kol haddii isna maalintaasun ay ahayd maalin keliya ay ka wada warramayeen riwaayaadkan kale ee inoo dambeeya barhkood dee barhna aanay kitaabkaba inooguba sugnayne inoo caddaynaya sifadii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh maalintaa uba tukaday oo ziyaada ay kuba sugan tahay halkan kaba badan taas baynu kuba xambaaraynaa waa riwaayo mudlaqa uun dee tafsiirkeeda iyo bayaankeeduna waa si axaadiida inoo dambaysa haddii a la yidhaaho bal markaa inoo iman doonta waayo inta badan umuurahani waxay ahayd oo riwaayaadka ku wada yimi maalintii ibraahim dhintay inay arrintani dhacday bal waa inta halkan inooguba sugan waan arki doonaa insha allahu tacaala de bacd alculamaana lafdigan way qaateen waana yidhaahaan dee asla markaa salaadii way kuba gudmaysaa laba ragcadood oo sidaasa in la tukado laakiin sii mudnayd ee fadliga badnayd ee bal rasuulka ilaahay salaadiisii inoo caddaynaysay ee dhammayd ee ruwaaduna intoodii badnayd ay kuba wariyeen waa ziyaadaadka inoo dambeeya haddii a la yidhaaho bal taasba weeye axaadiiay waxaa kaloo iyaday dee hadalkan rasuulka ilaahay soo noqnoqday laa yankasifaani limowti axadna waxa ay tahay burin rasuulka ilaahay uu kuba burinayo wixii ahlaljahiliya ictiqaadsanaayeen oo ah in dee bal waxa weeyaan taahiir ama kawaakibtaa sare ay taahiir leedahay oo ay dhulkii kuba leedahay iyo reed ay kuba leedahay tiibaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh halkan kuba buriyey ruux dhimashadii iyo noloshii toona ina ama wax kaloo dhacay toona inaanay cadcadda iyo tani aanay u madoobaanayne waa laba khalqi ilaahay socodkaa uba sakhiray haddii dee isbedel kuba imanayana waa ilaahay tasarufkii iyo sabab uu isagu waxa weeyaan uu taa uba abuuray taas weeye sabab kaloo macnawiyo takhwiifkan inoo soo socdaana way jiraane laakiin waxyaalaha waxba kama jiraan oo taasna waa ictiqaadkaa burintii hadalkan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xaggan kale ee rasuulka ilaahay uu degdegiyo fasaciisan iyo taasna waa shafaqadiisii badnayd khawfkiisii badnaa waxyaalaha dawaahirtii inay waxyaalo kale kaba dhashaan oo ciqaabo ummadii ay ciqaabba macaasida iyo dunuubtaa dhacaysa laguba ciqaabo barhkood kaba dhacaysa waa isagoo taa kaba cabsanayo sanbaa baryadiisan iyo ducadiisan iyo taasna ay ahayd waana taas dee wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifan cadamadii ilaahay iyo weynidiis iyo qudradiisii ha tilmaamayeen ilaahay baana yidhi aayaadkaa aan dirayno waa cabsigelin unbaaba looba diraya iyaguna waa aayaad aayaadkaa kaba mido tan baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh keentay khowfkiisaniyo arrinta kale bal xadiidyadan iyadoo aynu arki doonno inooguba sugan rasuulka ilaahay wuxuu uhi marka aragtaan kaca oo tukada taasi marka maxay tilmaamaysaa waqti mucayan oo salaada kusuufku ay leedahay ma jirto ciidoo kale waqtiguu tukan jiray rasuulka ilaahay waa ta aan soo aragnay istisqaana waa ti aan axaadiid sooba naqlinay sida ciidoo kale inuu tukado subaxuu tukaday bal taas aynu sooba naqlinay iyada tani waxay ku xidhantahay daahiradani markay muuqato waqti mucayana ma laha waqti alle waqtigii la arko inay arrintani dhacday markaa waa la tukanayaa marka iyada waqti la diidayo oo la yidhaha waqtiyadii karaahada laga dhowraano ma jirto waayo wax markaasba tegaya oo hadday tagaanna aan dib loo qadaynahaynba culimmaduna way isku waafaqsan yihiin bacda alinjila inaanay qado lahayn marka halkan marka aragtaan kaca oo tukada waa inaanay waqti gaara oo ay leedahay jirin ee maqsuudka uu yahay in cibaadadii qabla alinjila cibaadadii lalaba yimaado bal taa ay tahay wey ama umuuraha kale bal waa inoo socon doonaan haddii aan la yidhaaho kollay meelo qaarkood oad moodo yar xaggan dabdinteed nusqooyinkan arkay oo dham inay isla wada mid yihiin oo aad yar moodo yar aad moodo inay wax ka yar dhacsan yihiin way jiraan imaka bal imaka waan iska yar dhaafayaa sababta waxa weeyaan meelihii aan islahaa waxbaa si yar bedeli kara ama nusqooyinka qaarkood iyaguna san unbay dhacdo markuu halkaa kaba hadlayay in faqumu fasaluu inaanay waqti mucayana lahayn ayuu dhigtayna waqad itafaquu calaa annaha laa tuqda bacda alinjilaa ayaa falow markaasaa waxay walama qifii shayin min aduruqi maca karatiha calaa annahu sallaaha aladxaa laakiin dalika waqaca itifaaqan waa cibaaro taasoo malaabergii horena way calaamadsanayde laakiin dee cibaaradii kolley inuu u jeedo waqti duxo ayuu tukaday waqti uula jeedayna maaha waa waqtigii dee itifaaq ahaan dhacday taas baa horta macnuu yahay laakiin lafdigani kolley waa laftisan aan kuba saxnayn axaadiidta inteedii kale ay noo socon doonto haddii a la yidhaah masaa-isha qaarkoodna way noo dambeeyaan waxaana uu sheekhu halkan leeyahay bukhaari axaadiidtan mudlaqa ah ee salaad tukada uun salaad tukadeen kayfiye lahayn buu horta marka hore kuba bilaabay taasuu kuba bilaabay isagoon kayfiye kuba qaydin waa isagoo ishaaraya haddii salaadu la tukado kollay asla alimtihaal meesha inay xasilayso laakiin maxay tahay sifo gaaroo rasuulka ilaahay uba tukaday baa jirto waata uu isagu bilaabaya imaka halkan sifaadkii oo haddii laba ragcadood oo keliya u layskaba tukado calaa daahiri hadi alaxaadiid way noqonaysaa laakiin maxaa jirta axaadiidani sifo kale ay caddaysay oo akaru ahlicilmina haddii taa lagu tukado kamay dhigin salaadee burtay kamay dhigin ee way noqonaysaa laakiin maxay tahay sideedii waa tan kayfiyadeedii baabu sadaqati fi lkusuufi sadaqadii lala baxayay kusuufka kolley waa axaadiidu waxyaalahay kulansadeen wax kaba mida salaada dabadeedna waa tan sakaduba soo raacdo salaad haddii la tukadee waxyaalaha ugu ahamsan ee lalaba imanayo daahiradan marka laba arko waxaaba kaba mida sadaqadii lalaba baxayay markaa tiibuu tarjamo u dhigtay xadaثna cabdالlahi bn maslmة can maliki can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa anaha qaalat caaisha waxay tidhi xadiidkan dhowr goor buu soo celin doonaa waa riwaayadii hishaam bni curwa can abihi canha haddana ibnu shihaab can curwa haddana camra can caaisha waxyaalo saasoo dee waxyaale ay isla dheeryiinna waa jirtaa bal idinkaan idinku yardaynaya halkan iyadu nafteeda waa ishkaalaadka kutubtu ay leedahay dabacaadka iyo tasxiifaadkeeda markuu halkaa ka wada hadlaya aniga nusqadayda sida taalla awrada fiihi xadiid caaishata min riwaayati hishaam bni curwata can abiihi alif baa dhacday uma canha uma awradahu oo cibaaro laga yaabo inay umadaasi ta hore ay ziyaado tahay iyo alifkuwa arrintu uu yahay can abiihi canha uma awradahu bacda baabina hadday idinka wax idiin saxayin waa eegan doontaan wuxuu yihi markaa caaisha ay tihi qaalat khasafat ishamsu cadceeddii ayaa madoobaatay ayay tidhi oo waxa weeye lafdigii khasafa iyo kasafa wataan leenahay baaba inoogu dambaysay fii cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam zamankii rasuulka fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu tukiyey binnaasi dadkii salaad buu tukiyeyoo faqaama wuu istaagay waa salaaddii buu kacay waa sidii uu tukiyey kayfiyadiibaa tan ah faadaala uu dheereeyey alqiyaama taagnidii oo markuu salaadii galay dadkiina way yimaadeen dabadiibay dee halkii isagii ka dambaysay sufuuf u joogsadeen markuu rasuulka ilaahay salaadii galay qiraa'adii bilaabay qiraa'adiibuu aad u dheereeyey uma rakaca uu rukuucay fa adaala rukuuca rukuucdiibuu aada u dheereeyey uma qaama uu kacay oo waa rukuucdiibuu ka soo toosay fa adaala alqiyaama halkii dee uu waxa weeyaan isaguna qiyaam labaad buu u laabmayoo in badan buu taagnaa kii horeha ka yar gaabnaadabe in badan buu taagnaa welibana waxay noo soo socota markaa uu toosayay samca allahu liman xamida inuu yihi rabbanaa laka alxamdu laakiin haddana qiraa'adiibuu ku laabmay qiraa'o dheer buu aqriyay wa huwa duuna alqiyaami alawali qiyaamkii hore kani waa kaba dambe ka yaraa ka gaabnaa wey ka yar hooseeya ama ka koobnaa uma rakaca uu rukuucay waa rukuuc labaad fa adaalo rukuuca rukuucdii buu dheereeyey wa huwa rukuucdan dambena duuna rukuuci lawali mid kastaaba kii ka horreeyey uu ka gaaban yahay rukuucdii hore mid ka gaaban buu ahaa uma sajada uu sujuuday fa adaala sujuuda sujuuddiina waa la dheeraynayaa xadiidkay inooguba sugantay tarjamana ugu dhigan doonaa uma facala wuu sameeyey markaa dee uu ka soo toosay haddana sujuuddii buu u laabmay juluuskaas iyada waa dheereeyey lafdiga xadiidka kuma sugna uma facala uu wuxuu sameeyey fi rakcati thaaniyati ragcaddii labaad mila maa facala fi luulaa tii hore wuxuu sameeyo macnaa markuu kacay in badan taagnaa oo kollay qiyaamkii ka horreeyey ka yar gaaban ayuu rukuucay markaa rukuucdii intuu dheereeyey buu soo toosoo qiyaam labaad buu haddana istaagay dabadeedna rukuuc labaad buu soo rukuucay ictidaal kale ictidaalkaa dabadeed buu sujuuday uma insarafa salaadii buu kaba baxay walxalqad injalat ishamsu cadceedu ay caddaatay kaba ba'ay fakhadaba annaasa dadkiibuu u khudbeeyo faxamid allahi ilaahay buu ku xamdiyey wa asnaa calayhi u ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ina shamsa dee waa khudbadii nidaamkeedii xamdiga iyo ammaaniya in lagu bilaabo khudbadduna way ka dambaynaysaa salaada horta salaadii baa loo degdegayaa saan soo sheegnay salaadu kol haddii alinjila ama ay iftiinto cadceedu ama dayixu salaadii waqtigeedii waa tegayaa haddaan markaa weli la tukana salaadii lama tukanayo laakiin iyadoo caddaatay haddii salaadii dhammaatay khudbadda waa lasii wadi karaa iyo dee waanadan la iswaaninayo ama wax la isxusuusinayo ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaat illaahi laa yadkhasifaani limowti axadin walaa lixayaati uma madoobaadaan ruux dhimashadii iyo noloshii toona faidaa ra'aytum dalika madkuurkaas waa madowga cadceedeed ama dayax markaa aragtaan fadcullaahi ilaahay barya wakabiruu takbiirta wasalluu tukada watasadaquu maxalu shaahidku intan weeye sadaqa la baxa uma qaala wuxu uhi yaa ummata muxamadin rasuulka ilaahay baa dadkii waa markuu la hadlayay muxamed ummadiisaay yaa ummata muxamadin wallaahi maa min axadin agyara min allahi an yazniya cabduh aw tasniya amatuh kole rasuulka ilaahay waa dhaartay dhaartan uu dhaaranayeyna waa adkayn uu dee waxa weeye inay dhammaantoodba wixii uu rasuulka ilaahay kuba hadlo way aqbalayeenoo way yaqiinsanaayeenoo way rumaysnaayeen haddana oo cid ka shakisanayd khabarkiisa ma jirin iyo wixii uu sheegaye laakiin haddana waa rasuulka ilaahay adkayn uu taa adkaynayo ayuu waxa weeyaan u sheegayana mowqifkan iyo arrintan weynideeda ayuu rasuulka ilaahay dhaarto wuxuu ihi yaa wallaahi baan ku dhaartay maa min axadin axad ma jiro kollay mintu dee waa nakiradan siyaaqu nafiga dhacday cumuumkay faa'iideynayso ayay ta'kiidkeed baa mintu uba timiye axad akhayara min allaahi bal waa la icraabay taas waana daahiro minta markaan zaa'ido kaba dhigno dee khabarkii maada ayay noqon oo ma jiro axad akhayara min allaahi ilaahay ka khayro badan kiradna makhluuq iyada teeda waa naqaanaayo waa hinaase iyo anafe iyo laakiin arrinkani waa sifo sifaadkii ilaahay kaba mid ah makhluuq aan shabahahayn dee waxa weeyaan moode saa daatadiisa iyo samcigiisa iyo basarkiisa iyo umuurahaasoo dhan waxa weeyaan aynaan kayfiyadeeda iyo kunhigood iyo xaqiiqadooda u ogeyn laakiin aan ictiqaadinayno ayaa wixii rasuulka ilaahay kuba sifeeyo ama isagu iskuba sifeeyo ay tahay in saa laguba sugo iyadoon kayfiyana loo yeelin kunhigeed iyo xaqiiqadeedna aan la doondoonina wax la ogaan kara maaha ee laakiin kol haddii rasuulka ilaahay kuba sifeeyey ee sifadii waa sifadaa suganun weeye ta'wiil iyo wax kaloo aynu la nimaadna iyo macno kaloo aynu kuba xambaarnaana meeshii ma jirto ama iyada kayfiye say tahay iyo xaqiiqadeedu maxay tahay tii makhluuq maaha laysa ka mili shay iyo wixii makhluuq laguma yaqaanay xaqiiqadeeda iyo kunhigeedan de ilaahba ogo inaguma ogin maa min axadin laakiin waxaan waa aahaartii khayradaasu maa min axadin akyara min allahi an yazniya inuu sinaysto cabduhu addoonkiisu aw tasniya amatu amase addoontiisu ay sinaysato waxa weeyaan cid jaanibka ugaba khayro badan ma jirto taa daraaddeed baaba ilaahay fawaaxishta u xarimay ciqaabta weynna loogaba ratibay oo dadkii loogaba horjoogsado loogaba manciyey markaas waa arrinkaas taas la-ag arrinkuna waxa weeyaan san halkan diib iyo uu kaba soo naqlinayo ou diib kaba soo naqlinayo macnuu waxa weeyaan rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee dhaartiisani waxayd waa iyagii adkayd uu taas aad iyo aadba uguba adkaynayo taas bay ahaydba in markaas macnuuna waxa weeyaanuun dikrigan iyo tan iyo uuba amrayo markii ay dhacday inuu dee wixii waxaan yimi bal dikri iyo cibaado iyo sadaqo lalaba baxa uu amray si taas ilaahay ugaba faydo ayay tan maxay noqotay haddana wixii asbaab ahaayee balaayo keenayay ciqaab keenayay umuuraha caynkaasa inuu dadkii ugaba digo welibana zinadii buu sii khaas yeelay oo dee waxyaalaha fawaaxishta kuwooda ugu waaweynba ah waa waa waxyaalihii balaayooyinka imtixaanaadka iyo ciqaabuhu ay kaba imanayeen taa digniinteed xagga uu jaanibkan kalena wixii balaayo daafacayay ee salaad iyo sadaqo iyo taa uu kaba amray bal taas bay tahay an yazniya cabduhu aw tasniya amutu saa daraaddeed baaba ilaahay u xarimay yaa ummata muxamedin muxamed ummadiisaay low taclamuuna haddaa ogtiin ma aclamu waxaan ogahay la daxigtum de waxaan ogay ilaahay qudradiisa weyn iyo ciqaabta weyne agtiisa kuba sugan iyo waxaa dee intiqaamkiisa min ahli ijraam iyo macaasi iyo xumaan iyo fawaaxishta dadkaas ah oo ciqaabta weynee sugaysa iyo ilaahay intiqaamkiisa jaanibkaas haddaa war ogtihiin waxaan kaba ogahay la daxigtum qaliilan in yar baa qoslayda macnaa qoslkiinu waa yaraan lahaa wala bakaytum waa ooyilaydeen kaiiran in badanoo khawf iyo cabsi ayaa idinka qaalib noqon lahaaba weeye ayaa idinkaba qaalib noqon lahaa alxadadku waa axaadiistii dee marka la eega sifadu ay kuba dhammayd kii inooguba soo horeeyey weeye xadiidkan caaishana waxaa inooguba sugan labadaa ragcadood ee rasuulka ilaahay tukaday xagga sujuudaha ismay bedelin oo labadii sujuudoodunbay mid kastaa lahayd laakiin ragcad kastaaba laba rukuucna way yeelatay laba qiyaamna way yeelatay waana aadna uu u dheereeyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aada buu uba dheereeyey wuxuu kuba dheeraynayaa qiyaamkana waa qiraa'adii qur-aanka u aqriyayey rukuucna markay noqoto iyo taas iyo sujuudana waa tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo baryadii ilaahay iyo umuurihii lalaba iman jiray ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba dheereeyey bal taas waa inta iyada inooguba sugan axaadiidtii kalena way noo dambaysaa taa dabadeedna inay khudba meeshii jirto oo la khudbaynayo mid keliyaba haba noqoto oo yaanay lababa noqoninbe iyadana xadiidka way nooguba sugantay khudbadaas iyadoo cadceeddu ay iftiintay in lalaba imanayana xadiidka waa taa marka horeba sidaan soo sheegnay umuuraha rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee wacdigan iyo tanna bal dadka dee waxa weeyaan waa digniintii dadka loo digayay iyo waxyaalaha xumaanta kaba dhalashta ee ciqaab iyo waxyaalahaasaba loo waxa weeyaan si dee looga badbaado xumaantii iyo macaasidii loogaba digayay bal jaanibkaasna rasuulka ilaahi waa kan dee aada iyo aad u adkeeyey isagoo dhaaranayo bal taasna way noogaba sugan tahay axaadiidta kale ay noo socota kollayna sheekhu halkan wuxuu tirinayaa qolooyinka iyaguna sifadan kuba wariyo caaisha kuba waafaqay oo dad badan buu tiriyey oo cabdullaahi bnu cabaas iyo cabdullaahi bnu camrin iyo asma bintu abibakrin iyo cabdullaahi bnu cumar iyo abu hureyre iyo cali ay kaba mid yihin waxaana kitaabkayga dhacday kolley wacan ummi sufyaana cinda dabaraaniy ummu sufyaanna ma garanaya haweeney saxaabiyadoo la idhaaho oo dee sufyaan ummu sufyaanna iyaduna way warisay tan waa suurtagal halkana ma jasminayo dee dabaraaniya lagu lamay inay ummu salamo tahay oo dee markaa ummu salamo tahayna bal waa taas ee bal sifada taasaan kusoo aragnay iyadoo axaadiis inoo socon doonto laakiin waxaa jirta axaadiis dhowra oo ay kuba timi sifadan sifo kasii rukuuc badan matalan muslim saxiixiisoo kale waxaa kuba sugan iyada marka la eego oo muslim iyo waxa weeyaan waa muslim bay kuba sugantahay ragcad kasta inay saddex rukuucood yeelanayso muslim way kuba sugantahay waxaa kaloo xadiid ibnu cabaas oo muslim isna kuba sugan ragcad kasta afar rukuucood iyo afar qiyaam inay leedahay baa kuba sugan abu daa-uud oo kale xadiid ubay ibnu kacab waxaa kuba sugan ragcad kasta shan rukuucood inay leedahay bal waxyaalahaas baa jira laakiin suu sheekhu inoo faa'iideynaya halkan axaadiidaas asaaniideedu xataa kuwaa saxiixa muslim kuba sugan maqaal baa ku wada sugan weeye arrinkuna waxa weeyaan kol haddii laga hadlayay maalintii ibraahim dhintay salaad keliyana ay tahay dee salaadahaas haddii maalmo kaleo uu tukaday rasuulka ilaahay aan hayno waxaan odhan layn waa salaado kale ee kol haddii maalin keliya ay inta badan ay kuba timi axaadiidta inoo sugan asaanideedu inoo dabdisan tahay ruwaadda badankoodna kuma wariyeen waa labadaa ragcadood ama labadaa ragcadood ee mid kasta laba rukuucood ay leedahay kolley shaafici iyo axmed iyo bukhaariyana ziyaadada cala rukuucayn waxay ka dhigaan wax maqal kuba sugaya ama waham uba dhacay taas bay kaba dhigaan waana jiraan a'immada qaarkood oo axaadiidtaa kuba jamciyo ka dhigay kusuufku marar inuu dhacay intubana inay wada bannaan tahay kaba dhigayna way jiraan bal markaa laakiin waxaa inoo sugan ee aada inoogu dabdisani waa imaka tan aan hayno axaadiidta kalena waaba tan inoo socoto wuxuuhi musanifku baabu nidaai bisalaata jaamicatan fi lkusuufi dhawaaqii la dhawaaqayay ee lagu dhawaaqayay asalaata jaamicatan fi lkusuufi markaa kusuuf jiro taas buu baabkeedii yahay hortay bisalaatu jaamicatunna way xarakaysan tahay asalaata jaamicatanna waa lagu dabdiyey lafdigan si uu ahaa marka loo soo naqlinayo waa baabkan xikaayada ay dhahaan ee waxaa sidiisii hore u ahaa u looga xikaayoonayo xuruuftan xuruufuljar raad ma yeelato oo maalan wax ma jirto macnaha markay xikaayo ay tahay baabkeed lafdigu sibaa loogu dhawaaqi jiray sibaa laga soo laga xikaayoonayaa xaraf xuruufuljar ka midaa gashay iyada taasi ma noqonayso wax xarakadii bedesho oo la yidhaaho hala camal siiyo oo markaa xarakadii uu xarfuljar keenaya ay meeshii kaba muuqato marka lafdigan ama asalaatu jaamicatu baabuha ama asalaata jaamicata labada dabdiba asalaati jaamicatin may hayn lafdigu si ahaana waa loo soo naqliyey badu markaa raad ma yeelan xagga marka la eego tanna dee ama ta hore inta qire ahaan lagu nisbeeyo lagu nasbiyo oo la dhaha asalaata oo macnaa salaadii kaalaya ama dee waxa weeyaan jaamicatanna in la xaaleeyo waa mid in asalaatu mubtada ay tahay jaamicatuna lagaga khabro oo la dhaha salaadu jaamicatu mid wax ururinaysa oo jamcinaysa weeyaan madaatu jamaacatin jaamicatu linnaas dadkaa loogu dhawaaqayay lama aadaamayn dariiqaa la marayay si dadkiina may ogeyne ay u yimaadaan waqti salaadeedna may ahayne bal taas dhawaaqii laguma dhawaaqayay markay kusuufka noqoto taas buu baabkeedii yahay kolley sharaxna waa igan doontaane laakiin meel buu dhigtay jaamicatun jaamicatun in sifo lagaba dhigo oo macnaa marka hore la yidhaaheen asalaatu jaamicatunna ay sifadii tahay kolley caynina waa meeluu ku haysto u leeya taasi ma dhici karto dee jaamicatunna waa nakira asalaatuna waa macrifa tadaabuq baa jirayo tadaabuqi baa meesha kaba baxaya waa ictiraad oo dee kolley ictiraad wajiha weeyo caynina ee laakiin icraabaha kale ayun baaba la icraabi wuxuu uhi musanifku xadaana isxaaqu qaal ahbarana yaxya bnu saalixin qaala xadaana mucaawiyat bnu salam bni abi salaamin alxabashiyu الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنه قال سند كان كان معاوية بن سلام بن أبي سلام ليلاه كل أبوي أبو سلامنا isaguna waa nin ruwaada kaba mid oo taabici ah waana kan alxabashiyu nisbadu ay tahay oo awowgiina mamduur baa la odhanaya abusalaamkan uu awowga ah oo isaguna ruwaada kaba midee bal ninkani waa nin iqoo reer dimashaqaan leenahay oo atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leh wuxuu yihi markaa cabdulaahi bnu camrin qaala wuxuu yihi lamaa kasafat markay madoobaatay ay madoobaatay ashamsu cadceedu calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam waqtigii rasuulkii ilaahay nuudiya waa la dhawaaqay oo waxaa lagu dhawaaqay ina salaata jaamicatun waaba taas salaadu waa mid jaamico ah dadkii kulminaysa oo dee jamaaca dee ay tay in la ysugu yimaado taas baa lagu dhawaaqayay xadiid caaisho sida kuba yimi dee rasuulka ilaahay ku munaadi masaajidkun lagagama dhawaaqin waddooyinkaa loo baxay munaadi buu diray si dadku ay u ogaadaan dhawaaqaya oo leh asalaatu jaamicatun ama asalaata jaamicatan inana halkan barhkood halkan malaa waa lagu dabdiyeyba in la yidhaha nuudiya anisalaatu jaamicatun oo an lagaba dhigo antuna tii tafsiiriyad ahayd bay noqon oo shardigeedna waa la hayaayoo dee antaa tafsiiriyada inay jumlo macna alqowl leh laakiin xuruufulqowl aanay kuba sugnayn kaba horeyso weeye markaa nuudiyana macna alqowl bay leedahay xuruuftii ma laho haddii anisalaatu barhkiin ay u xarakaysan tahay iyadana dhibaato ma lahae macnuhu waxa weeyaanu waa la dhawaa lama aadaamahayn aadaan ma laha iqaamo ma laha isisqihii iyo ciidiyaba ataynu kuma soo maray salaadaha shantun baa loo aadaamayay laakiin tan maxay noqonaysaa asalaatu jaamica xaggan ciidda oo kale iyadoo dee shaaficiyada iyo taas bay odhanayaan imaam shaafici baabay qowlkiisu ahayd khabar mursalaanu kuma wariyay sidaan sooba sheegne bal khabarka mursalka haddii layska daayo waa qiyaas halkan looga qiyaas qaatay bay taas ay ahayd oo halkay asalaatu jaamica ku sugantahay waa salaadan kusuufka salaadaha kale lafti sugani ma jirto acimadii kuma tagtay salaada ciidana asalaatu jaamica in laba odhanayo waa qiyaas halkana iyo bal khabar mursala oo kolley imaam shaaficiya ay soo naqliyaan taasna waa jirta ee kay noo sugan tahay labada saxiix baa inooguba sugantahay waa kusuufka markay noqoto dee khusuufkuna waa la mid e maxalushaahidkiina waa inoo daahir waa taa inta ugu dambaysaba weeye munaasabadii baabka baabu khudbati limaami fi lkusuufi khudbadii imaamku khudbaynayay markay kusuufka noqoto taas buu baabkeedii yahay wa qaalat caaishatu wa asmaau khadaba annabiyu sala allahu calayh wasalam caaisho iyo asma waxay yidhaaheen rasuulka ilaahay waa khudbeeyey macnaa waxa weeye xadiidkan imika caaishaynu kaba soo baxnay marka dhoweyd waxaa kuba sugnayd rasuulka ilaahi fakhadaba annaasa xadiidku ka uu sheegayaa kaa weya asmaa bintu abi bakrinna kolley waxaynu kuba soo maray meero hore waynu kuba soo maray weysadii waynu kuba soo maray in ka horreysay waynu soo marro kitaabulcilmiyo ah markay gurigii timi ay caaisho iyadoo dadka ay taagan yihiin markii iyadana ay markii dambe dawaqtay iyo xadiidkeedii weeye rasuulka ilaahi inaynu khudbeeye kaas buu sheegayaayo asmina iyadana xadiidkeeda waa kuba weyn xadiidkan kalena wuu inoo soo wadaayo xadiid caaisho isaguba dee khudbadu ay kuba sugan tahayba taa wey xagga marka la eego khudbadana kole akaru asxaabi alxadiid iyo shaafici iyo isxaaq iyo waa arrin ay ku tegeen oo ah rasuulka in la khudbaynayo dee xadiidyadaasna way soo noqnoqotay lafdigaa khudbada waana qowlkooda ka raajixaa aimada qaarkood baan khudbad kaba ka dhigin umuurahan eh se khudbo wixii lagu yaqaanay xamdi iyo ammaan iyo mawcidadii iyo umuurihii iyo cibaaradan khadaba oo lagaba cabira way soo noqnoqoto bal markaa khudbo iyada way jirtaa waana kaa axaadiidaas iyo dee kan aan hayno imakaba inoo bilaabmayo wuxuu ihi xdثna yaحya بن bukayr qal xadaثna layث عan cqayl عan بn شihaab xa وxadaثnii أحmed بن صاlح qal xadaثna can basة qal xadaثna yuنuس عan بn شihaab qal xadaثnii curwaة عan caaشhaةa زwج النabiy slى الlaه عليه وsلم qaalat khasafat الشhamsu cadceedii way madoobaatay eegaatan khasafat imaka halkana caaisha ka cabirtay iyadoo min ahli lisaan ah kasafatna horeynu usoo aragnay bal maalan taas de haddii ruwaadii ka dambeysay ay kaba cabireenna labadii xaalaba waa loo isticmaalay laakiin tarjamadii baaba inagu soo dhow uu taa uba dhiganayay cadcadii baa madoobaatay fii xayaati nabiyi sala allahu caleyh wasalam fakharaja ila lmasjidi masjidkiibuu u baxay fasafa annaasu waraa'ahu annaas faacil weeye safana bimacnaa istafa ayay noqonayaanoo ficilku mutacadina waa noqdaa laasimna waa noqdaaya safa naasu dadkiibaa saftay weeye macnaha sufuuf bay u joogsadeen waraa'ahu rasuulka gadaalkii isagu hore u joogsaday iyaguna halkii dee dabadiisii iyo markays kale ay kuba xidhanayeen ay joogsan jireen ayay iyagoo sufuufa joogsadeen haddii fa safa naasa la yidhaahna dhib ma laha way noqonaysaayo rasuulka ilaahay dadkiibuu safay oo sufuuf uu joojiyey fakabara uu xidhay faqtara'a wuxuu aqriyay rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam qiraa'atan qiraa'o tawiilatan dheer ayuu aqriyay uma kabara allahu akbar buu yidhi oo fa rakaca uu rukuucay rukuucan rukuuc tawiilan dheer uma qaala wuxuu yidhi samica allahu liman xamida waa tay aan lahayn markaa ictidaalka xataa qiraa'aha lagu laabmee wuu horta marka hore waa lagu soo toosayaa dikrigii ictidaalka samica allahu liman xamida buu yihi rabbanaa laka alxamduna way inoogu sugantahay axaadiid faqaama uu kacay haddana oo walam yasud uu istaagay muu sujuudin wa qara'a wuxuu aqriyay qiraa'atan qiraa'a tawiilatan dheer hiya iyadu adnaa ka gaaban oo ka yar min alqiraa'ati luulaa qiraa'adii horu markii hore aqriyay dee waaba ka baqarata hore laba yidhi barhkood ku qadareen ta labaadna aalu cimraanba uma kabara wuu takbiirtay wa rakaca rukuucan tawiilan rukuuc dheer buu rukuucday uu rukuucay wa huwa adnaa min arukuuci lawali laakiin rukuucdanna rukuucdii hore way ka gaabnayd uma qaala samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu tan iyada qiraa'au ku laabmayaa ma jirto waa ictidaalkii labaad uma sajada uu sujuuday uma qaala wuxuu falay fi ragcati ragcaddii alaakhirati dambe mila dalika qaalada halkan macnaa facalo weeye waa idlaaqu lqowli cala alficl inaymaha uu yidhi maaha imika halkan ee wuxuu sameeyey weeye ragcaddii dambe se uu tan sameeyey oo dee intuu qira'a uu markii hore dheer aqriyey ayuu rukuucay rukuucdii buu dheereeyey uu soo toosay qira'a kaluu ku laabmay waa rukuucay saas weeye siuu tii hore uu sameeyey bal xadiidka markuu soo celiyo halkaa qaalo bedelkeeda facaluu odhan doonaa fastakmala halkaa wuxuu ku dhammaystay rasuulka ilaahay arbaca rakacaatin waa afar rukuucood weeye inoo fii arbaci sajadaatin afar sujuudood dhexdood kuma sugan oo sujuuduhu ismay bedelin haba dheereeyo laakiin rukuucihiibaa intii hore ka batay wanjalat ishamsu cadcaduma way caddaatay qabla an yansarifa intaanu salaadii ka bixin uma qaama uu kacay rasuulki ilaahay faasna cala llahi bimaa huwa ahlu ilaahay buu ammaanay wixii uu ahlu u ahaaye uu mutuu ku ammaanay uma qaala huma aayataani min aayaati illaahi laa yaksifaani waa cadcadda iyo dayixu laba aayadood oo aayaadka ilaahay ka mida weeye laa yaksifaani uma madoobaanayaan limowti axadin walaa lixayaatihi faidaa ra'aytumuhumaa haddaa aragtaan dee inkisaafkoodaas fafzacuu waxaa u carartaan oo u degdegtaan oo u jahaysataan ilaa salaati salaada xaggeeda fazica ilayhi oo fazica hadday ilaa ka dambayso macnaha waa iltaja'a ilayhi iyo taasoo kale oo macnaa ficil waa ficil keliya ee waxa ka dambeeya kolkol macnihiisa bedelo haddii la yidhaha fazica minhu uu ka argagaxay weeye waa wixiibuu ka cabsado uu kaba argagaxay minhu markay ka dambayso haddii fazica ilayhi ay tahayna xaggiisu magan galayba wey isaga xaggiisu usoo cararay oo uu magan galay ayay noqonaysaayo haddaba salaada xaggoodii u carara weeyaanoo magan galoo tukada markaas dee salaadan tukada taas baa rasuulka ilah yihi salaadiina dee waabataa uu iyaga markaa tukiyay arkeen kayfiyadeedii wa kaana yuxadiu kaiir bnu cabaasin wa kaana wuxuu hadalka waxaa le zuhri sanadkuna waa mawsuul sanadkii horuu mawsuul inoogu yahay wa kaana wuxuu aha yuxadiu kaiir bnu cabaasin kaana khabarkeedii baa ka soo horeeyey ismigeedii ee daahirku wuxuu ama dee tartiibtu waxay ahaynayd wa kaana kaiiru bnu cabaasin yuxadiu taas bay tartiibtu ahayd oo ismigu inuu horeeyo khabarku dambeeya wa kaana wuxuu ahaa kaiiru bnu cabaasin yuxadiu mid waramo wuxuu ku waramayay ana cabdllahi bnu cabaasinna isagu xadiidkan curwu ka maqlay curwana caaisha xadiid kale oo iyaduna ku sugantahay salaadan buu iyadana uu sanad kale kuba warinayay kaiir ibnu cabaasna waa nin saxaabi yar weeye waana cabdullaahi ibnu cabaas walaalkii waa ina cabaas waa kaiir ibnu cabaas ibnu cabdilmualib waana saxaabi isagu bal dee nimankaa walaalo ahaaye umulfadli ay dhashay ama lubaabat lkubra ay dhashay dee waaba saxaabay wada ahaayeen bayar markaas tabaneeyana way gaadheen haddaba kaiir ibnu cabaas wuxuu kuba waramay ana cabdllahi bna cabaasin radia allahu canhu kaana inuu radia allahu canhuma kaana inuu ahaa yuxadiu mid warama yowma khasafat shams maalinta ay cadcadu madoobaatay bimili xadiidi curwata can caaishata curwo xadiidkiisan caaisho uu ka wariyax lamida macnaha ujeedadu waxa weeyaan xadiidkan zuhri curwu ka maqlay curwana caaisha waana kaa xadiidka ay noogu sugantahay laba rukuucood iyo laba qiyaam inay ragcad kastaa leedahay xadiidkaa mid laba midna oo ah ragcad kastaa inay laba rukuucood iyo laba qiyaam leedahay kaiir ibnu cabaas buu ka wariyey zuhri oo cabdillahi ibnu cabaas ka warinayo waa isla mid markaa cabdillahi ibnu cabaas wuxuu wariyey iyo caaisha se inoogu soo warisa xaggii sifadiiyo kayfiyadii isku mid weeye intaas baa horta macnuu yahay fa qultu waxaan idhi qaa'ilku waa zuhri cidduu ka odhaydaani waa licurwata ina akhaaka walaalka yowma khasafat yowma khasafat ay yowma khasafat shamsu maalintay madoobaatay cadcadu bilmadiinati madiina lam yazid kamuu ziyaadin calaa ragcatayni laba ragcadood oo mitlo subxi subax oo kalea kamuu ziyaadin saa aad sheegayso walaalka umuu tukan qaala markaa wuxuu ihi curwa ajalhaa waarnu way jirtee laakiin liannahu khada'a sunna sunnihii waa gefayoo dee sunnuu saamay ahayn sunnu waa san aan ku caaisho kaba maqlay ee caaisha iyo dee ay kaba warameene isagu sunnihii markaas ee muu waafaqin waa gefay macnuhuna waa maxay cabdullaahi ibnu zubayr ayaa waqtigiisii malaa isagoo madiina yimioo markaa islahaaba shaam iyo xagga ee aad qabatidiyo ciidan iyo aad kaxaysatidba ayaa ay cadceedu madoobaatay zuhrina waa joogay markii uu dadkii tukinayey laba ragcadoodunbuu tukaday oo aan laba rukuucood iyo laba qiyaamtoona lahayne laba saa subaxa loo tukado un ayuu tukaday waana ta aan xadiidkii abubakrata lahayn lafdiga dee laba ragcadood buu tukaday waa lafdi daahirkiisa wax lagama fahmayo bal taasba weeye axaadiida qaarkoodna iyadoo saa mutlaqay yimaadeen wanata aan idhi waaqaco keliya saxaabadani ka wada warameenoo waa maalintii ibraahim dhintay saa daraaddeed axaadiidan mufasarka ah ee wax caddaysay markaas ama ayaa kuwa kaliya mujmalkaa kaba horeynaya ama kuwan maanta qeydka leh ee sifaadkan kuma qeydan ayaa kuwii mudlaqa ahaa iyagoo asal u noqonayo mudlaqiina kuwana laguma xambaaraya ama isagu ibnu zubayr markaa laba ragcadoodunbuu tukaday aimada qaarkood saa xanafiyadna waa qalo ay yidhaahaan walow aan hadalkaa bukhaari ibni ama dee hadalkaa horen sharaxa kuma soo naqlinayna balaa intooda badan haddii saa loo tukado asalkii imtihaalka in salaad la tukaday waa lala yimid ee laakiin sidii kaamilka ahayd maxay ahayd san imakaan kaba soo baxnay curwat ibnu zubayr markii uu sheegay uhi walaalkaa sidaa umuu tukan imakaad adigu warinayso wuxuu idhaha sunnihiibuu gafay ee imaka lamana odhanayo waa taabici markuu idhaha sunnaha dee mursal buu noqonaya waayo xadiidkiisan buu sheegaya caaisho uu kaba wariyey ayaa taa kuba yimi markaasuu leeyahay sunnihii saamay ahayne sunnihi waa sidan aan kuba sheegnay oo ah salaada kusuufka in ragcad kasta laba rukuucood ay leedahay waana saa dee saxaabada badankooda ay kuba wariyeen bal taaba weeye baabun hal yaquulu miyuu odhanayaa shaksigu kasafat shamsu aw khasafat ma kasafat buu odhanayaa mise khasafat buu odhanayaa istifaan buu uba dhigtay xagga in kasafatna hadda waynu soo maray aimada luqada barhkood baa in kasafat malaa iyagu aan luqo caamiya kuba tiriye laakiin waa tan axaadiida inooguma sugan ku sifatna barhkood soo naqliye laakiin waxay leeyihiin taas ku sifat in la yidhaha majhuul loo bineeyo waa shay naadir ah waa naadir inkasafatse bacda luqawiyiin haba inkireeno ama luqo caamiye ah kaba dhigeenoo fasixiaanay kaba dhigine axaadiidan saxiixa waa ta iyada inooguba timi halkana sheekhu istifaan buu uba dhigtayoo macnaa imika waxmuu goyn waxma raajax yeelin walo ay wax inoo soo socdaane ma khasafat baa la odhanayaa mise kasafat baa la odhanayaa axaadiidan imika ayaanu warinayna kitaabkan iyo kutubta saxiixa inooguba sugan inta badan markay cadceeda noqoto lafdiga kusuuf bay kuba timi iyadoo khusuuf ku timina way jirtaa oo bal matala markaa taas iyada markaa waxay taasi keenaysaa in labada lafdiba la isticmaali karo mid haba batee laba isticmaali karo xagga fuqahada iyaga isticmaalka maxaa u badan inay kusuufkana cadceeda yidhaahaan khusuufkana ay dayaxa yidhaahaan taas baa iyaga xagga isticmaalka uba badan bar luqawiyiintaasaa jawhari iyana waa mid ay doortaan ama ay kaba dhigaan ka fasaaxo badan inuu yahay bal muhimku waxa weeye labadiiba axaadiistu way nooguma timi kasafat iyo khasafat labadaba way nooguma timi markaas waa kana dayaxa qur-aanka iyada waa kan isaga inoo soo qaadi doona haba batay isticmaalka oo axaadiida badankoodu kasafata kuma yimaadeenna khasafadna way ku yimaadeenoo macnuun oo kale duu mid kastaba isbedelkan iyo tagayurkan kuba yimi uu yahay xagga luqada kasfiga iyo khasfiga haba kala farqiyeen oo kasfiguna waa tagayur ilaa sawaad khasfiguna nuqsaan iyo waxyaalahaasuu noqda xagga luqada looguma kala farqiye laakiin isticmaalkii axaadiida waxaa loo wada isticmaalay mid kastaba waa lagu idlaaqi karaa bal taas bay iyadoo ay tahay barhkood baa kaba dhiga kusuufkuna waa marka uu iftiinku wada tago khasfigu ama khusuufkuna waa marka wax juziya uu yahay bal axaadiidu waa tana labada isticmaalba waan aragnay waxaana sheekhu yihi raximah llahu tacaala waqaala lahu tacaala wakhasafa alqamaru oo qur-aankii taasaa kuba sugan kale waxay leeyihin aroorintan uu aayadan soo arooriye bukhaari halkan isagoo tarjamada uu istifaamta u dhigtayna dhigtay laba ixtimaal baa meeshii iman inuu ula jeedo qur-aankii khasafa alqamaru baa ku timi markaa kol haddii qur-aankii taasi kuba yimi kasafa alqamaru ma odhanayno ee waxaan odhanaynaa khasafa alqamar waayo laftigii nooguma yimi kaasba weeye markaa qamarkii haddii khusuufkii uu khaas noqdona cadceediina kusuuf baan uba khaas yeelaynaa waa ixtimaal ixtimaalka labaadna ulaba jeedo in waxa weeyaan waxaan dee dayaxa kuba imanaya oo waxaan cadceeda ku imanayuu laba mid yahayoo haddii imanka qur-aankii dayaxii bal maalan khasafa uguba yimi cadceediina kol hadduu macnuu yahay isbedelkan iyo madowgan uun dee cadceediina taa waa kulaba midoo iyada ma foga in iyadana khasfi looba isticmaalee laakiin bal waxaan leenahay waa taa axaadiida ay labaduba inooguba wada yimaadeen fuqahada dhinac haba bateenoo haba yidhaaheen kusuufkuna waxaa iyaga isticmaalkooda uga badanya dayax cadceeda ka dhigaan khusuufkana taase bal wax la wada isticmaali karaan leenahay xadaثna سacيid بن cufayri qala xadaثna layث qala xadaثanii cuqayr can ibni شhihaabi qaala ahbaranii curwaة bn الزubayr ana caaishaةa زawja الnabiyi slى الlah عalيه waslm ahbarathu caaisha oo rasuulki ilaahay haweynadiisii ahayd baa u warantay waxay u waramaysaa curwa waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay waa laqbay ana rasuul اllahi slى الlah عalيه waslm salaa inuu tukaday ywma khasafat الshams faqaama uu kacay fakabara fqara'a qira'aة طawiila uma rakaca rukuuca طawiila uma rafaca ra'sahu faqaala samica allahu liman xamida waqaama waanu istaagay kamaa huwa si uu ahayo markaa uu samica allahu liman xamida yidhi muu sujuudin ee waa taagnaa haddana si uu ahaa un baabuu isu taagay oo markaa muxuu sameeyey uma qira'a qira'atan tawiila haddana qira'adiibuu dib uguba laabmay ma qira'adu ma lagu laabmayaa tii hore faatixadii la aqriyay tan faatixa miyaa laguma aqriyaya way jiraan aimo le qira'a unbaaba lagu kaaftoomaya kuwa miyey waa qiyaamka loo faatixada in laba aqriyo sidaa shaaficiyada ee barhkood qowlkoodu yahay uma qara'a qira'atan dawiila wahiya adnaa min alqira'ati اluulaa uma rakaca rukuucan dawiila wahiya adnaa min alrakcati اluulaa uma sajada sujuuda dawiila sujuudina waa la dheeraynaya laakiin tarjamu ku keeni doonaa uma facala waa halkii qaala aynu marka dhoweyd ku soo marnay waa tan uma facala wuxuu sameeyey fi rakcati alaakhirati midla dalik taasoo kale uma salama salaadii buu kaga baxay walxalqa tajalat shamsa cadceedu ay caddaatay fakhadaba annaasa faqaala fii kusuufi shamsi walqamar isagoo shanigooda ka hadlaya macnaa faqaala wuxuu yidhi fii kusuufi shamsi walqamar ay fii shani kusuufi shamsi walqamar weeye waa qamarka iyo dayaxa cadceedda iyo dayaxa madowgooda shanigii iyagoo ka hadlayuu jaanibkaa kaba hadlaya wuxuu yidhi inahumaa aayataani min aayaati illaahi laa yaksifaani limowti axadi walaa lixayaatihi faida ra'aytumuuhumaa fafzacuu ila salaati xaggii salaada uba degdega bal maalan taas xadiidkuna waa kii inoo hore sujuudna way noo socotaa aimada qaarkood oo ku tegay inaan sujuudda la dheeraynayna waa kan xadiidka ay nooguba sugantahay in sujuuddii la dheeraynayo wallahu subxaana watacaala aclam aclam